فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysada idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada insha allah caawatu maqli doontaan oo waxaa ka mid ah ciidamada burundi iyo kuwa ugandha oo qaraxyo lala beegsaday xubinta dhuuxa qur-aanka oo ku dhaqan muasada alkataib oo ballan qaaday inay baahi doonto filim dokumentari ah oo ka hadlaya xeerarka iyo qawaaninta dowladda federaalka ah ee ay ku maamusho dhulka ay ka taliso war saxaafadeed lagu iclaamiyey dokumentarigan ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa insha allah nadwaadka looga digay ka qaybgalka doorashooyinka oo ka socda wilaayaadka qaarkood nadwa lagu qabtay kurtunwaarey ayaanu idin haynaa insha allah xaaladda dalka dagaaladu ka socdaan ee etoobiya iyo maamulada soomaaliya ka jira ee weli lala shaqaynaya oo laga hadlay iyo wararkii ugu dambeeyey caalamka oo ay ka mid yihiin askar ka tirsan xukuumadda maali oo dhimasho iyo dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay gudaha waddankaas iyo dad maraykan oo ku dhintay duufaano ku dhuftay gudaha dalkaas oo diyaar garoob dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa waraysyada oo faahfaahs فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qarax ayaa maanta duleedka jannaale oo ka tirsan gobolka shabeelle hoose waxaa loola beegsaday gaari taw ah oo ay wateen ciidamada ugandha qaraxaasi ayaa waxaa la sheegay in gaariga uu si xun u burburiyey islamarkaana uu basbeelay askartii saarneed ayaa la aaminsan yahay in dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen qaraxa ayaa si weyn waxaa looga hadalhayaa jannaale iyo fariisimaha ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose horeyna qaraxyo caynkan oo kale ah oo dhacay ayaa lagu laayay askar ka tirsan ciidamada shisheeye hal kuwa kalena lagu dhaawacay dhanka deegaanka buuran ee gobolka shabeellaha dhexana isagana waxaa qarax lagula beegsaday ciidamada shisheeye qaarkood gaar ahaana kuwa burundi ugu yaraantii laba askari oo burundaysa ayaa waxaa la xaqiijiyey qaraxaasi in ay ku naf waayeen dhanka magaalada muqdisho maanta deegaanka weydow ayaa waxaa qarax lagula beegsaday maxamed weydow oo ahaa gudoomiye xigeen ka tirsan deegaanka garas baalley ee magaalada muqdisho waxaa la sheegay in la dhaawacay asiga iyo laba ka mida ilaaladiisa degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoosena waxaa lagu dilay nin la oran jiray owbaaduu oo ahaa askari ka tirsan ciidamada sirdoonka amaba jawaasiista dowladda federaalka ah dilkan iyo qaraxa ka dhacay deegaanka weydow iyo qaraxyada ka dhacay gobolada shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe ee ciidamada shisheeye lagu waxyeeleeyey waxaa fuliyey ciidamo ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa hagaag iminkana kusoo dhawaada xubinta dhuux qur-aanka oo ku dhaqan waxaa soo jeedinaya sheekh nuur macalin cabdiraxmaan خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء وحا آيدا الله ورمايا شاكدي كساب سنة قارون وفي سورة القصص الله ورمي سدا شاكدا دان سودا في نقلو إني أريد قصص يتنوى القصص إذن سورة القصص شاكدا سوحي هذا ننكي قارون لديه شري فرعون مدحنمو كبري قارون وحو كبري مال marka dadkii uu kusoo dulbaxay dadkii laba qaybay u qabsay markuu kusoo dulbaxay qolo dhareer ka da-ay adduunya jacayl oo yidhaahdeen yaa laytala midla maa uutiya qaaruun inahu laduu xadan cadiimana yidhi waaba nasiib wanaagsan yaha kan qoladii labaad ee wasaawisu shaydaan ayagu aan wax ku qiyaasayna ee waxyu raxmaan ayagu wax ku jaangoyahaya waxay yidhaahdeen waylakum thawaabu allahi khayru liman aamana wacamila saalixa walaa yulaqaaha ila asaabiruun waxaa hoogiina baabe eh aruu haddaba maaragtay dad ayaan daranaa tihiine waxay yidhahdeen thawaabu ullahi khayru liman aamana wacamila saalixa thawaabka alle sii hayo ruuxa adduunkan iimaan iyo camal saalixa hela horumarku waa kaa qiimada dhabta taas waay ruuxa hela thawaabka alla sii hayaa ka khayr badan waxaan hadda ad sheegaysa liman aamana wacamila saalixa laakiin khasladaas waxaa la siihaa oon dadki ka sabra adduunyada walaa yulaqaaha ila saabiruun khasladaas waxaa ilaa kuwa adkaystay oo ka adkaystay shahawaadkan dadku hadda dhereerku ogadooyaa lalitana midla maa uutiya qaaruun yidhaahdeen kuwaas haddaba ka adkaysa ilaa xufada shahawaadka noocaana xufati naaru bishahawaati waaye saaad u cunayso ood ugu raacaysa maagaysaa jahanama daalaq leeda marka sidaasay haddaba yidhaahdeen walaa yulaqaaha ila asaabiruun ninkii marka sidaa qoladii u ammaanaysa faraha badneed oo adduunya doonka ahayd waxaa lagu tusaalayn karaa si maantoo kale sharikaat alcimlaaqa waxaa laleeyahy aan xuduudda lahayn ayaa dadkii ziinadii iyo kula soo dul baxday aan muslim iyo gaalba dhareerkaa ka daaya markaas alla horumarkaan barwaaqadan laduu xadan cadiimin macnaheedii meel walba la taagan yihiin markaasaa markaad la hadli magta waxaad ka hadli horumarkaan u socona anagu waxaan hiigsanaynaa horumarkaan maxaa dhagaha looga afuufaya horumarkan waxaa la gaaray markii diinta la iska tuuray waa diintee diinta la tuuray diintii nimanka kaniisadu samaysteen waay diintii islaamka in la tuurana waa uga qiyaasteen oo muslimka taasaa lagu fidnayay waxaa laga rabaa inay yidhaahdaan war anigu markaan diinta islaamka si quman u fahanno ooniyo dhuuxna ku dhaqanno aan horumarkan gaarnay waana taad hadda ka hor idinkoo mugdi ku jirtaan layrkeenni aad haddaba ka tusaale qaadateen annaga hanaga dhaadhacsiiyana haddii la tuuraa wax la helaa waxa dibudhaca noogu wacan annagu waa inaan haddaba debcinay qaabkaan u fahmaynin u fulaynin inaan debcino waayo laakiin idinku inaad diinta had noocaasa tuurtaan xaqay ahayd laakiin inaad diin la-aan u oleysaan maahna diinta xaqa inaad soo gasheen ay ahayd taasne waa haddaba idiin sheegan inay yidhaaheen ahayd sharikaad cimlaaqa maanta waxa haddaba waxaa lagu leeyahay dowladaha ayagaa ka lacag badan dowladuhu ayagay waardiiyeyaan dowladaha lagu sheegayo sharikaadkaasay waardiiyeyaan america kasoo bilow dowladda lagu leeyahay waxay u tahay xeraas u haysa ama ay u tahay staff sharikadahaas waaweyn ama shidaal ha noqoto ama ha noqoto maaragtay caafimaad ama ha noqoto nooc walba hubka waxaasay waardiiyeysaa inaad marka fahanto waa laga maarmaan markaasuu alla wuxuu leeyahay fakhasafnaa bihi wa bidaarihi alarda qaaruun iyo daartiisii aan dhulka la goynay aan dhulka la goynay famaa kaana lahu min fi'atin yansuruunahu min duuni illah wixii taageersanaa u sacbi jira aawen wamaa kaana min almuntasiriina kuwii ayagu asugu mid gargaarsana maaha kuwii shalay booskiisii rabeen marka waxay soo xusuusteen nimankii aqoonta lahay wixii ay qiyaaseen waxay haddaba maaragtay ay u tilmaameen ay soo xuseen markaasi waxay yihin asbaxa aladiina tamanaw makaanahu bilamsi soo maahin waxay noqdeen shalay aryaa booskiisna kuudaa laduu xadin cadiimin dhahayay inay leeyihiin ay noqdeen asbaxa aladiina tamanaw makaanahu bilamsi yaquuluuna wayka ana allaha yabsudu risqa liman yashaau min cibaadihi wayaqdir ilan waa yaabe alla qofkau doono wuu u fidiya adduunyada ka buuxiyaa qofkau doono waa ku cadiriyaa oo addoomihiisa ka mid a ee qofkau alle adduunyo siiyo daliil u maha adduunyadaas agtiisa ku badano inuu alle agtii ku ayaansan yahay oo alla jecel yahay oo waa ka ninkii adaba dhulka alla la gooy maxau haystaa markaasi waxay dhahay way ka annahu laa yuflixu lkaafiriin meeshaas waxaa fahmaysa inay muslimiin ahaayeen laakiin muslimiin iimaankooda jiracsan yaho awnana shahawaadkaasi iska cabi karin oo yaqiin uusan gaarin inay yihiin ad ka fahmaysaa taana marka annagaynas haysaa maanta annagayna haysaa maanta markaasaa waxaa laleeyahay qofkaad lahad tagto waxaa leeyahay maxaad ka warramay adugu dunida horu martay oo dunida koobaad iyo midda labaad iyaa laga fadla adigoo dunida saddexaad mawaraa kugalaa lagu leh adeer iimaan iyo camal saalixa watawasii bilxaqi watawasii bisabri ayaa sacaadadu ku xirantaha ciddii intaas weysane waa lafcad cid toobi ku haysa waaye hal xabana ma haysato adduunya aqrina waa hogtay marka taasna halkaasay ku saabsan tahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam
وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده muasasada alkataa'ib oo ah garabka warbaahinada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay ballan qaaday in ay baahi doonto finan documentary ah amaba taxano ah oo ka hadlaya qawaaninta iyo xeerarka dowladda federaalka ay ku maamusho dhulka ay ka taliso war-saxaafadeedka lagu iclaamiyey filimkan waxaa soo akhriyey oo soo gudbinaya insha allah ama soo jeedinaya salmaan axmed bayaankan ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa u qornaa sida tan mu'asasada alkataa'ib waxay inshaa allah dhowaan baahin doontaa dokumentari ka kooban labiyo toban qaybood kaasoo ciwaankiisu yahay saa'a maa yaxkumuun muuqaaladan taxnaha ah waxaa diiradda lagu saari doonaa qawaaniinta kufriga ah ee ay ku dhaqmaan xukuumadaha ridada ee dalka ka dhisan dadkeenana ku maamulaan wuxuu taxanaha si qoto dheer u dul istaagi doonaa qodobada ku qeexan waxaa lagu yeero dastuurka federaalk ee soomaaliya xeerka ciqaabta iyo shuruucda kale ee lagu hago siyaasadaha xukuumadda iyo maamul goboleedyada ridada ah xeerarkan oo ah kuwo gacan kurimis ah lagana soo minguuriyey dowladaha reer galbeedka saliibiga ah ayaa dalka lagu maamulayey laga soo bilaabo xoriyad kusheegii dhalanteedka ahaa ee la qaatay kii ilaa iyo maanta ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda warsaxaafad waxaa lagu yidhi xilli dhowaan lagu wado in dalka ay ka qabsoomaan doorashooyin kusheega kufriga ah ayay mu'asasada alkataa'ib ugu tala gashay inay ummadda uga digto gaalnimada loo soo dusinayo iyadoo bulshada soomaaliyeed daah uga qaadi doonta gaalnimada qayaxan iyo foolxumada ay xeerarkan xambaarsan yihiin taxanahan waxaa ka qayb qaadanaya qaar ka mid a hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo waxgarad soomaaliyeed kuwaasoo caddaynaya siyaabaha kala duwan ee dowlad kusheega soomaaliyeed iyo maamul goboleedyadeeda ku mutaysteen in la gaalaysiiyo laguna tilmaamo maamullo riddo ah wuxuuna si gaar ah usoo bandhigi doonaa udubdhexaadka uu ku dulmeeraysanayo dagaalka ka alloosan soomaaliya kaasoo u dhexeeya mujaahidiinta oo doonaya in kitaabka allah dalka lagu dhaqo iyo xukuumadaha riddada oo doonaya in dimuqraadiyad iyo qawaaniinta reer galbeedka lagu maamulo ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo sii socda war-saxaafadeedka waxaa lagu yidhi dokumentarigan taxnaha ah ee saa'a maa yaxkumuun waa mid ummadda soomaaliyeed lagu baraarujinayo looguna caddaynayo xumaanta iyo gaalnimada ku jirta dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya xeer ciqaabeedkeeda iyo shuruucda kale ee degsan aragtida uu xambaarsan yahay taxnahan waa mid ka tarjumaysa mowqifka sharciga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka qabto xukuumadda ridada soomaaliya isagoo caddaynaya gaalnimada ay ku sugan yihiin madaxda murtadiinta iyo sababtaay mujaahidiinta dhiigooda u xalaashanayaan xukuumaddoodana u duminayaan ugu dambayntii mu'asasada alkataa'ib waxay dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada muslimka ee soomaaliyeed culimo aqoon-yahano iyo indheergarad intaba ugu baaqaysaa in haddii ay qabaan dood ama aragti ka duwan midda lagu soo bandhigi doono taxnahan ay mujaahidiintu diyaar u yihiin inay ku martigeliyaan wilaayaadka islaamiga ah halkaasoo aan ugu fidin doonno gogol si ay uga qayb qaataan dood cilmiyeed ku saabsan alxukmu bikayri maa anzala allah iyo dhammaan masaa-isha lagu soo bandhigi doono taxnahan waxaana leenahay qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin ayaa lagu soo khatimay war-saxaafadeedka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab laguna cilaamiyey in mu'asasada alkataa'ib ay dhowaan baahin doonto dokumentari ka kooban labiyo toban qaybood kaas oo lagu falanqaynayo qawaaniinta dowladda federaalka ku maamusho qaybaha ay kaga sugan tahay dalka
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي walaayaadka islaamiga ah waayadan waxaa ka dhacayay nadwaad diin ah kuwaas oo bulshada loogu muujinayay dhibaatada ay leedahay ka qaybgalka doorashooyinka shisheeyaha iyo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay qabanqaabinayaan waxaa jiray digniino muhiima oo culummada diinta islaamku ay jeedinayeen mid ka mid a nadwaadkaas oo lagu qabtay degmada kurtunweerre iyo gobolka shabeellaha hoose culimmadii ka qayb gashay waxaa ka mid ahaa shaqaale katiin إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ruux kasta oo muslima wuxuu og yahay allah subxaanahu wa tacaala inuuna siiyey shareeco dhammaystiran ashariica alkaamila oo wax kasta oon u baahannahay aan ka helayn shareecadaa dhammayska tiran oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey ayaa nagu filan wax kaloon u baahannahay oo dan u qabnaa ma jiraan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina maanta oo la taagan yahay waa maalin carafaa bay ahayd aayaddu markay soo degayso xajat ulwidaac ayaan diintiinii idin dhammaystirnay wax ka maqani ma jiraan waa kaamil ilaahay wuxuu leeyahay nicmadaydiina waa idin taan bay idin tahay nicmada ka weyn kitaabka qur-aanka xaggay taalla nicmadii ugu weyneyd ilaahay subxaanahu wa tacaala waa noo dhammaystira diinta islaamka ayuu raali nooga noqday dhaqan kale iyo wax kaloo la qaato oon islaamka ahayna ilaahay ma aqbalayo ina addiina cinda allahi alislaam ilaahay agtii waxaa diinkaa xaq ah oo ilaahay aqbalayo waa islaamnimado waman yabtaqi kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin marka waxaan u baahannahay baraarug inuuna jiro shareecada dhammayska tiran ee kaamilka ah wax laga weynaya miyaa jira oo arrimo diineed arrimo adduunyo nool adduunya nool aakhiraba waa laga helaya allah subxaanaه wa tacaala wuxuu leeyay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaana likuli shay wahuda waraxmat wabushraa lilmuslimiin qur-aankan ama kitaabkan baan dushaada kusoo dadejinay oo si wuxuu usoo degayay qur-aanku qayb qayb ah soo maa mufaraq ah kitaabkaasna waxaan ku caddaynay wax kasta wax uusan caddaynayn ma laha muslimiinta wuxuu yahay hanuun waddada waddo la qaado waddada ugu toosan ayuu tusinayaa ina hada alqur'aana yahdi lilatii hiya aqwam waa naxariis waa bishaara afartaas arrimood bayuu u yahay gaalo mise munaafiqiin mise murtadiin lilmuslimiin waana meeshaa dareentaa waa lagu kala tegay afartanba waxaa ka qaadanaya muslimiinta wey haddaba tibyaan hadduu yaho wax kastaba ay ku cad yihiin dadka muslimiinta waajibka saaran muxuu yahay waajib litibaac inay raacaan baa laga rabaa ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi wliyaa tasniic iyo tashriic annaga uma baahnin soo maha in hadda wax naloo sameeyo ama sharci naloo dejiyo uma baahnin allihiina abuurayba hee noo soo dejiyey diin kaamil ah hanuun ah naxariis ah bishaaro ah ayuu ilahay na siiyey subxaanahu wa tacaala waa qur-aan kulligiis dhammaantiis wuxuu ka hadlayana ilaahay subxaanahu wa tacaala laba kelimo kusoo koobo watamat kalimatu rabbika sidqan wacadla sidqan fi lakhbaar wacadlan fi laxkaam yacnii qur-aanka wax allaala wuxuu ka warramaya akhbaarta tagtay ee lasoo dhaafay ummadihii hore adduunyadan qaabkay usoo bilaabatay qur-aanku ka sheekaynaya min bidaayati alkhalq ilaa nihaayatihi wuu ka sheekaynaya haddana xagga mustaqbal ahaan kulli akhbaartaasi maxay tahay waa akhbaar dhab ah kuturkutaan ma ahan waa la sheegay ma ahan yaa nooga warramaya callaamu lguyuub yaclamu khaa'inata alacyun wamaa tukfi suduur qad axaada bikulli shayin cilma allahaasoo naga waramay war ay idaacadda b b c sheegtay ma aha ya v o na ma sheegin yaa sheegaya callaama alguyuub allahaasaa nooga warramay oo shay kasta asagu abuuro og waxa uu yahay waa war dhaba soo maha midda kale axkaamta ku taalla qur-aanku maxay tahay kulligeed waa cadaalad waa cadlan fi laxkaam xukun kasta oo qur-aanku uu rido sunnadu rido maxay tahay xukunkaas muxuu yahay waa xukun cadaalada jawr ma soo galo xadgudub meel kama soo galo ee xashan meel kama soo gasho allihii addoommada dhan abuuray baa dejinaya waxaan haysanaa qur-aan noocaas ah maada naxtaaju ilaa awsaakhi bani aadam marka wa aaraa'ihim sakhiifa dad maskaxda loo rogay ee allihii koonkaan abuuraba garan waayey ra'yigooda iyo aragtidooda maxaan ku falaynaa nin biyo xareeda haystaa biyo soo uraya ma cabaya oo qashina ya ma ka cabaya yani wax la yaab la wey alimaam ibnu kathiir markuu aayaddaa fasirayo ayuu wuxuu yidhaahdaa faina alqur'aana ashmala calaa kuli cilmin naaficin min khabari maa sabaqa wa cilma maa sayaati wa xuma kuli xalaalin wa xaraam wama annaasu ilayhi muxtaajuuna fii amri dunyaahum wa diinihim wa macaashihim wa macaadihim qur-aankan waxaa ku yaala oo uu ka warramayaa cilmi kastaoo wax anfacayoo naga horreeyey cilmi kastooo na anfacayoo soo socda waxa soo socda oo dhan oo ummadda maslaxa ugu jirto cilmigeedii halkan baa laga helaya wax kastooo xalaam ah wax kastooo xaaraama xukunkeedii baa ku yaala wax kastooo dadku u baahan yihiin u fiirsada meeshaas wax kastooo dadku u baahan yihiin baa qur-aanku sheegayaa xaggay ugu baahan yihiin adduunyadooda ha ku saabsanaado ama diintooda ha ku saabsanaado noloshooda iyo qaabkay u noolaan lahayn ha ku saabsanaado aakhiradooda ha ku saabsanaado kulli qur-aan ku yaala qarniguu ahaa alimaam ibnu kathiir toddoba boqol toddobaatan iyo afartii buu geeriyey waa qarnigii sideedaad maanta la xaggeen maraynaa kun afar boqol soddon iyo afartan iyo saddex sideed boqol oo sano ayaa laga joogaa wax ku dhow halkaasaa marka xaalku uu maraya sidaasay culimmadu u hadlayeen wadaad baa maanta soo arda oo wuxuu yidhi qur-aanka maba loo soo dejin dawlada in lagu maamulo haddaanba dawlad lagu maamulaynin maxaa loo soo dejiyey koonkan dhan baa loogu talagala in lagu maamulo ahu dawlada ka hadlaysa adiga iyo makhluuqa joogoo dhan baa loogu talagala in lagu maamulo allihii koonka maamula baa soo dejiyey diintaa marka dhammayska tiran oo wax ka maqan aysan jirin ayuu ilaahay subxaanahu watacaala nagu galladay xataa gaalada ay qirayaan axkaamta qur-aanka ku yaalla iyo akhbaarta uu ka warramayo iyo qiisooyinka qur-aanku ka sheekaynayo iyo sheekooyinka ku sugan meel laga soo helay maayahay kuleeyihi meel laga soo helaya ma jirto haddaba tashriic masaladaasaan wax raba inaan dul istaagno rabnaa sharci in la dejiyo yaa iska leh tilmaantan sharci dejintaa yaa qaadan kara ma shay khaas aha mise waa shay la wada leeyahay marka warrama in horta xugum la dejiyo asal halkaasaan ka bilaabaynaa xugum dejinta tilmaanta noocaasa yaa iska leh ma tilmaan lala leeyahaya mise keligiisaa iska leh tashriic wa jamiicu alaxkaam sharciyatan kaanat aw kowniya waxay ka mid tahay min khasaa'is rububiya rabbi subxaanahu wa tacaala waxyaalaha uu la khaas noqday wy haddaba shay khaas ah oo rabbi subxaanahu wa tacaala uu asagu la khaas yahay qofka inta khusuusiyaddaa ka saara mushtarag ka dhiga qofkaasi ma muslim baa mise waa mushrik marka hadladee hal huwa mushrikun am muslim ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka sheekeynaya tawxiid alcibaada cibaadada ilaahay in loo gooni yeelo muxuu yidhi wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a war dad yahu allah caabuda cid kalena hee waxa ugu darinina ilaa shirka maxay ka timaadaa laba qof iyo wax ka badan wax isku darsaday soo ma alla caabudaho waxba ha la wadaajinina waxaasi waxay rabaan ha shay baa laga dhigoo nakira fi siyaaqi nahyi tufiidu alcumuum shay min alashyaa ilahay hala wadaajinina taasi waa xaggii hee cibaadada soo ma xagga xukunkuna ma ka duwan yahay mise shirki waa lagu samayn karaa fi suurati lkahf aayadda labaatan iyo lixaad aqri lahu qaybu samaawaati waalardi absir bihi waasmic maa lahum min duunihim min waliyin walaa yushriku fii xukmihi axada fii qira'ati ibni caamir walaa tushrik fii xukmihi axada waa qira'a sabciya toddobada qira'ay ka mid tahay oo mutawaatirka soo ma walaa tushrik fii xukmihi axada allah xukumkiisa cidna ha la wadaajin iyo walaa tushriku maxay ku kala duwan yihin walaa tushrik laadu waa naahiya solomaqinga carabiga walaa tushriku laada ku jirtana waa naahiya labadoo maxaa la anfirayaa shirki shirku fi lcibaada wa shirku fi lxukmi waa isku qofka sanamka u sujuuda iyo qofka sharci dejiyey ku adeeca sharci dejintaas ee inuu sharci dejiyaba u aqoonsada waa isku mid miya wax daamaan waa mushrig iyo mushrig maxay shirkigii laga reebay ku dhaceen labadu kanna waa la reebay kanna waa la reebay labadii maadaama kanna la reebay kanna la reebay haddaad tiri anugu shirkul cibaada waa iska ilaalinayaaho asnaamta iyo saliibka iyo qubuuraha iyo awliyada loo yeerta iyo howlaha anu ma gelayo waxay xaggee u socotaa marka laakiin sharci dejiyaan ahay ha la isoo doorto ha la idhiso ilaah yar ha la iga dhigo subxaana allah waa laba shirki waxba isma dhaamaan qofka marka waxa weeyaan ninka musharica ee sharci dejiyaha ah ku adeecaya waxaan ama asaguba raalli ka ama asaguba soo dooranaya waa nin samaystay rabbi rabbigii koonkaan abuuray rabbi aan ahayn buu samaystay horta aan isfahanna baasha meeshay marayso meesha wax sahlan maaha muxuu samaystay rabbigii koonkaan abuuray rabbi aan ahayn buu samaystay qof marka rabbi kala samaystay annaga muslimiin haddaanah ma nagu qola ma naga tirsan yahay shaqo naguma laha hadhow hadhihi marka waa ina fulane waa ina fulane waa saaniya saane xaggee loo socdaa dadkan waa soomaaliya ma afkeenna ay ku hadlayaane say gaalo u noqdeen war rabbi kalayba samaysteen xaggee isaga imaanayna annaga waxba isuna kaayageli wax isku kaayagaa lama arko iyo isku sirin wey kaasi wuxuu ahaa shaqaale katiin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
nabadan xasan nuur saftow oo ka tirsan indhalgaradka soomaaliyeed ayaa inugu soo booqday stuudiyaha idaacadda islaamiga alfurqaan waxa uu ka hadlay xaaladda dalka etoobiya ee dagaalada dhexdiisa ay aafeeyeen iyo maamulada soomaaliya ka jira ee weli u daacadda ah asigoo fariina u diray dadka soomaaliyeed waxa uu ku bilaabayaa bal halka ay ka soo bilaabatay ma shaqada etoobiya ka taagan bismillaah maanta waxaan leenahay waxaan ka hadlaynaa xaaladda etoobiya shalay iyo maanta iyo etoobiya maanta ma dowlad baa mise etoobiyadii shalay waxay ahayd etoobiya awood leh oo ad- geeska africa oo dhan dadka muslimiinta la dagaalamaysa oo gaalada reer galbeedka maraykanka iyo wixii la halmaalo dhan waxaa loo wakiishay inay geeska africa ay muslimiinta la dagaalanto iyo suudaan oo kale iyagana saas oo kale inay farigelin ku sameyso Ka- markii ay arrintaas dhacday etoobiya dhaqaalihii muslimiinta lagu baabi'inayo o dhan midooda yurub maraykanka iyagoo gacanteed kusoo dhacayay waxaana ka hoos shaqeynayay maamulada eh, cumilada eh sida soomaaliya oo kale en, suudaan oo kale marka way isku xirnaayeen kadib waxaa dhacday in etoobiya ay tallaabo saddexaad qaaday oo ah inay etoobiya ay u hanqal taagto inay biyo xireen ka dhisato maxaa lalahay sheeg masar iyo suudaanba ay go-doomiso biyaha ay ka xirato kadib gaaladana waxaa la ogyahay masar inay tahay wakiilka maraykanka iyo yuhuudda ee jaamacadda carabta iyo geeska africa markaas kadib etoobiya waa laga war helay waxaa laisku taxluujiyay in etoobiya lagu kiciyo qabaa-ilaadka ama jabhadaha jabhadihii hore oo etoobiya ka dhisnaan jiray sida tigre oo kale marka etoobiya markii arrintaas ku dhaqaaqday waxay marka hore haddana faraha la gashay eritreya heshiisa la gashay si ay gaashaan buursa ugu hesho oo soomaaliya iyo wadamadan kale ay u adeegsato markaas kadib etoobiya waxay waxaa kusoo furmay kharad badan oo colaadeed a kusoo furmay gudaheeda waxaa ka dhacay dagaalo sida jabhadan tigree ayaa aada iyo aada usoo isku abaabushay waxayna sameysay waxayna qaadatay inay etoobiya la dagaalami karto dowladda etoobiya la dagaalami karto wayna isku dayday waa waana u suura gashay kadib etoobiya waxaa dhacday in markii dagaalka etoobiya ay ku qaaday abiy axmed uu ku qaaday maxaa lalahay sheeg tigree uu dadkii barkiciyey wuxuu ku sameeyey gumaadkii ugu xumaa xataa waxaa dhacday in ciidamada etoobiya tigreeda ay ku qasbaan wiil iyo aabiis inay iskubsadaan gabar aabaheed inuu kubsado gabar walaalkeeda inuu uu kubsado waxyaabo iyo waxyaabo aan lasoo koobi karin oo gabadfol ah oo xataa dadka in la jarjaro dadka in xaniyaha oo laga gooyo waxyaabo oo akhlaaqiyaadka aada ugu xun oo weli aan la arkin inay ku dhaqaaqdo kadib waxaa isku soo biimeeyey haddana oo mar labaad kacay oromadii a kacday waxay ku kacday dowladda etoobiya ku kacday gijidaay xiratay iyadaa wax walba wax walba waa laga go-doomiyey amxaaradii oo haddaa etoobiya dowladda etoobiya u hiilinaysay mar labaad waxaa soo galay dhulkii tigriya soo laabatay adduunyadii wixii dhan amxaaridii waa lasoo daldaray haddana canfartiyaa kacday adiga waxaa maanta etoobiya ay maraysaa heerka ugu xumaay oo waaga soomaalida oo dowladdii maxamed saad bare ee dhacday oo qabaa-ilada isdagaal jira hogaami kooxoodyadii xilligaas ayay maanta maraysaa marka taas waa taas haddana waxaa kasii daran oo anaga aan la yaabanahay waxaa maanta uljeedka aan u danleeyahay waxay tahay maanta etoobiya soomaalida maamulo sida maxaa lahay sheego mustafe oo soomaalida anaga soomaali galbeeda dhahnay maamulkan oo mustafa ayaa waxaa dhacday in abiy axmed inuu u hiilay oo ciidan oo uu gurmado oo garab siiyo isagoo dadkiisii ay leynayaan cafartii iyo dhulkii dhanna ummadii la baabi'inayo isagana wuxuu la baxay inuu aado dagaalka tigreega oo aado marka waxaa la yaabanahay anaga maanta soomaalida waxaa kaloo aada iyo aad aan ula yaabanaha dan markaad fiirisid dowladdan oo farmaajo ayadan ciidana dad dhalinyara oo masaakiina ay qaaday waxay geysay eritreya dib waxaa loogu soo celiya hadan etoobiya inay la dagaalanto war annaga iyo etoobiya maxaa naga dhexeeya anaga maanta waxaa la yaab leh etoobiya iyo soomaaliya maanta maxaa ka dhexeeya maanta iyo soomaaliya inay etoobiya ciidan u dirto oo gacan lagu siiyo laba gaalo isdagaalayso in gacan lagu siiyo qole in gacan la siiyo qole kale lagu jebiyo dadkaagiina oo la gumaadayo oo marka oo la fiiriyo soomaali galbeed marka la fiiriyo marka ismaamulka soomaalia waxay dhahaan marka loo fiiriyo dadka soomaalida aadaa loo gumaa dhulkooda la boowaa iyagana waxay aadeen meher kale marka anaga maanta waxa aan la hadlayno farmaajo lama dadka oo farmaaji iyo cabdimustafi iyo waxa dadka aan caqliga lahayno caqliga diintooda lumiyey dadkoodii lumiyey dalkoodii lumiyey oo u xanqaltaagayo inay dad kale u hiiliyaan si ay ugu gumaadaan ummadda soomaaliyeed oo dhibaatooyinka maanta ciidamada etoobiya ay ka wadaan tigreya ay ka wadaan si ay ugu waxaystaan waxaan leeyahay dadka maanta annaga waxaan la hadlayna waxa waaye dadka caqliga leh oo caqliga u saaxibo yaa ulil albaabaan la hadlaya ma lama hadlayno kuwa oo damacooda uu noqday indhaha hunguriga indhaha u koray marka hadiiba hunguri indhaha u kor marka dal ma lahan dad diin ma lahan wax ma lahan ummad ma lahan wax ay male ummad unba ay gumaadaan marka maanta etoobiya waxaa waxaa kasoo qaadaynaa kan farmaajo waxa iyo maxaa la somaliland kuwa iyo go- maamul goboleedyada hadda la dhisay qolo kasto etoobiya u shaqaynaysa waxaa arkeenaa in dhulkii oo dekadihii afar dekad aan ku wareejina ay dhahaan etoobiyana ay iyadu gumaadaysa dadkeena iyo dalkeena iyo booweyso oo maanta meel xun geysay marka waxaa waaye walaalayaalow dadka maanta adduunyada waa la kala baxay maanta gaal jabkeedaa yaala waxaa weeye gaalkii ma- shalay oo maanta etoobiya xaniinyaha laga bixiyey oo iyada isku soo jeesatay oo qabiil isku gumaadayso oo maamul isku gumaadaysa xataa doorashadii la sheegaya etoobiya waa laga qabanaa dhahay la lumiyey aawe doorashadii laga qabtay ah, gobolada amxaarid waa lagu guuleystay iyo xisbi hiblahu ku guuleystay waa luntay tii oo oo- oo maamul maamulka soomaalida la dhahay aawe waa la qaban waayey iyadoo saas u- u wax leh oo dhib- dhibaatada dhibaatooyinka haysta haddana iyaga iska aargudanayo oo isdilaya oo iskufsanayo oo wiil iyo gabadhiisi la leeyahay eh, wiil iyo walaalki walaashiis la dhahay iskufsada a- a- arxandaradaas ay iyagu iska isku samaynayaan anagoo og waa maxay sababta annaga as- wax aan ugu doonnay oo aan dalab ugu oo aan ugu doonnay oo aan leenahay no- noo kaalmeeya gacanna sii maamul goboleedyadii mujaahidiinta ana bu- aa- aan- aana qabsada wax waa qabanla'nahay sababta loo dhahayo iyo sababta annaga aan oo waxa dhacayo annagoo u jeedno oo cilmi lyaqiin aynu indhe- oo indheheena oo caqligeena iyo cilmigeena iyo aqoonteena ay nagu s- ay- ay- ayna bartay in maanta etoobiya aan garabka raadino waxaan leenahay dadweynaha soomaaliyeed kuwan caqli ma lahan caqligoodana indhahu galaye aan iska qabano etoobiyadii oo oo barnaamijka ula wadayo oo anaa waxbad kuu qabanayo anaa kan kuu samaynayo la dhahayno ma joogto maanta way baabaada iyadaa isku mashquulsan waxaa kaloo dhacda wax- oo caqli darrada aad iyo aad loogu xumaada eh dad waddan baaba-ayo ilaa tirahdid een, waxaa ugu dambeysay dekadaheena in iyaga lagu wareejiyey waxaa kaloo kasida aeroboortka in malaaygii oo w- baddeena kasoo baxay oo dhan in etoobiya loo raray annagana jaad aan soo qaadano daroogo aan soo qaadano oo ummadda lagu baabi'iyo dadkii etoobiyana la nafaqeeyo wixii khayraad ahay waddan kasoo baxay in etoobiya loo wareejiyo oo iyaga ay cunaan annagana jaad aan ku cunno dhibaatada maanta soomaaliya ka taagan oo kufsigan iyo dhibkan iyo gabdhahan la kufsanayo iyo waxyaabahan oo xunxun ee dadka lagu dhaqmayo iyo nimankan oo la afduubayo waxaa cad oo maanta noo caddaatay inay etoobiya ka imaatay barnaamijka etoobiya ka yimid sababta oo ah waxa waaye hadda iyagaa isku hayo annagana waxaan rabnaa maanta dadka soomaaliyeed waxaan u jeednaa annaga etoobiya saaxiib nooma noqoto walaalna nooma noqoto sababta nin walaalkaa dilay geed kuuma jiidaa la yidhi annaga etoobiya dhulee naga haystaa ilaa dowlad kasta oo soomaaliya ka dhalatay etoobiya way la dagaalantay tii axmed gurey ee maxaa la dhahay ishaag sayid maxamed cabdullahi xasan tii oo maxaa la dhahay ishaag lixdan iyo afartii dhalatay waayo etoobiya waxay sheeganaysaa ilaa taytay lee ina iyada ay leedahay marka maxamed siyaad bare waa ka fadaalika almuraad laakiin dhibaatada waxay imaatay markii maxamed siyaad bare dowladdiisa ee dhacday aa dhibaatadan hogaami kooxeedyo oo camulaa ay samaysatay sidaas ay kusoo ay kusoo qaday waana waxayna ku aargoosanaysaa dagaalkii seven seven dhibaatadii loo geystay aa waxaa la rabaa etoobiya inaysan mar kale ay kusoo noqon waxaa la diiday in soomaali dowlad ka dhalato waxaa la diiday in soomaaliya ciidan ay samaysato waxaa la diiday marka waxyaabahaasoo dhan annagoo ujeedno haddana si indha la-aan eh aan etoobiya ugu hiilano waa wax caqli caqliga aan aan geli karin marka nimankan oo sheeganayo marna dowlad sheeganayo marna mucaarad sheeganayo dhammaantood waxay ay gacan ay gacan saar leeyihiin etoobiya farmaajo ka daliil ah farmaajo wuxuu dhahay markii anaga la- haddii lii doorto etoobiya waa ka madax banaanaya etoobiya ma wadankan ma joogis waa waa tegaysaa maxaa dhacday maxaa u dambeeyey in iyagii dhan dekadii gacanta laga saaro maamulkii ciidamada gacanta laga saaro een, maxaa la ii sheegay baddii gacanta laga saaro ugu dambeynsa malaaygii dadka ma- ma- iskaashatada malaayga oo badda ka gaadanaya in loo diido etoobiya gacanta loo geliyo oo loo raro diyaar loo saaro oo loo xamaalo marka taas waxaa taasaan ah cibri nooga sugan waxaan leenahay dadka oon it- nimankaan caqliga aan lahayn ee maalin walba annaga een, nagu nagu waxeysanayo waxaan rabnaa inaan oon aan meel iska iska iska saarno oo aan na soo gelin waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala dadka muslimiinta ee soomaaliyeed maanta futuuxaadku ay soo bateen afghanistan waa ujeediin waxa uu ka dhacay annagana waa kusoo xognaa insha allah annagana waxaan rajeynaynaa insha allah etoobiyada lafteeda iyo kenyada iyo ugandeska in raayada towxiidka aan ka sirna insha allah wamaa dalika cala allahi bicasiiz ina dalika cala allahi yasiir wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي iminkana waa wararkii ugu dambeeyey ee caalamka sakriye cumar ayaa soo jeedinaya هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka askar ka tirsan xukuumadda maali ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula beegsaday gudaha waddankaasi ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada xukuumadda maali ayaa lagu dilay halka lix kalena lagu dhaawacay qarax xooggan oo lagula beegsaday qaybo ka mid ah waddanka maali qaraxan ayaa waxa uu haleelay gaari nuuca xamuulka qaada oo ay saarnaayeen askar ka tirsan xukuumadda maali kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wakaaladda wararka ee faransiiska e f b oo soo xiganaysa ilawareedyo ku sugan waddanka maali ayaa sheegtay in qaraxan uu haleelay kolonyo ay la socdeen askarta xukuumadda maali islamarkaana uu ka dhacay meel u dhow tuulada dansa ee galbeedka waddankaasi labaatankii bishii aynu soo dhaafnay ee agost ayay ahayd markii kolonyo ka tirsan ciidamada xukuumadda maali weerar kamiin ah lagula beegsaday qaybo ka mid ah waddankaasi xilligaas taliska ciidamada ee xukuumadda maali ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi looga dilay kow iyo toban askari oo ka tirsanaa ciidamadooda halka looga dhaawacay toban kale mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ee ka howlgasha gudaha dalka maali ayaa marar badan fulisay howlgallo ballaaran kuwaas oo ay ku beegsatay askarta xukuumadda maali dhinaca kale dad ameerikaan ah ayaa ku dhintay duufaano ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka maraykanka ugu yaraan siddeed ruux ayaa ku dhintay duufaanadan oo ku dhuftay magaalada new york ee dalka maraykanka duufaanadan ayaa yimid kadib markii roobab xooggan ay ka da-een magaalada kuwaas oo sidoo kale sababay in daadad ay ku fatahaan qaybo ka mid ah magaalada xaalad deg deg ah ayaa lagu soo rogay guud ahaan magaalada waxaana mas-uuliyiinta maraykanka ugu magacaaban halkaasi ay dalbadeen in la soo gaarsiiyo gurmad deg deg ah wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayuu ku dhan yahay هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت intaa ayaana isaal kusoo gabagabaynayna barnaamijka dhuxa waraysyada oo qodobo kala duwan idinku maqasheen intaanu barnaamijkanana dib u kulmayna insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي